taliyaha booliiska degmada beledweyne gaashaanle cabdulaahi maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda beledweyne gaashaanle cabdi aweys maxamed cali ayaa si wadajira u soo saaray go'aano lagu sugayo ammaanka si looga hortago wax kasta oo ammaanka lid ku ah go'aanadan ayaa waxaa ka mid ah in magaalada beledweyne laga mamnuucay in lagu wato gaadiidka muraayadaha beensalka leh iyo inaan la mari karin jidadka xiran ee soo gala magaalada taliyaha booliiska degmada beledweyne gaashaanle cabdulaahi maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda beledweyne cabdi aweys maxamed ayaa bulshada ugu baaqay inay u hoggaansamaan amaradan
amnigii hadda waa la laba jibbaaray shaqadii waa la kordhiyey tuug dambe iyo gaadiida la dhaca iyo waxaan kaloo halkan aan kala hadlayaa gaadiidleyda ku sugan degmada beledweyne gaadiidleyda magaalada beledweyne lagama ongolo meeshaan beensalka beensalka arrinta beensalka wax beensalahoo oo la wada karaa saacadda aan joogno laga bilaabo wax beensaloo magaalada beledweyne lagu dhex wada karaah ma jiraan beensal qofka ugu xidhnaa ha ka furo gaaliga miraayadaha ha la caddeeyo amniga waxa laga sugo afar iyo labaatan saacaan u qabanaynaa gaadiidleyda beensalka afar iyo labaatankaa saac wixii ka bacdiye ciidamada ammaanka ayaa ka shaqaysa doono wadooyinka wadooyinka ee magaalada beledweyne soo galo gaadiidleydu ku soo gashaan halkaan kala hadlayaa wadooyinka waa la yareeyey waa la xadiday ciidamo amniga ka mid aha la geeyey inta badan waa la soo xihay kuwo kalena waan xidhi doonnaa ciidamo ayaa ku sugan ciidamada si wanaagsan hawla macaamilaan gaadiidka rarka soo qaado hubaan soo qaaday meel hebelaan hub ka soo qaaday ina hebelaan u waday reer hebelaan u waday waxaas ma jiri doonaan qorigii lagu qabta gaari xambuule oo ka yimid boosaaso ama muqdisho ama degmooyin kale ka yimidoo xambuuloo lagu qabtaa ciidama ammaankaa qaada doona halkaasaan gudbayaa wixii gaadiidleeye waxaa kaloo halkan ugu mahad celinayaa bulshada magaalada beledweyne sida amniga noola sugan waa mahadsantiin bahda warbaahintana waxaan leeyahay jiroo jooga sida taliyaha saldhigga sheegay waxaan rabnaa magaaladan beledweyne in laga mamnuuco beensalka midka wada waxyaabaha balwadda ah ee maandooriyo dadka shacabka ah waa ku soo dhexdhuuman kara qaado waxaan rabnaa in la mamnuuco beensal baabuurkii afartan iyo siddeedda saac ee na soo aadan wixii ka dambeeya beensal lagu arka wuxuu mutaysan doonaa xabsi waxaan rabnaa magaaladan beledweyne bajaajleydu waa ku soo badatay waxaan rabnaa bajaaj aan taarga lahayn magaalada beledweyne maaraa looga laayahay waxaan rabnaa bajaajleyda ku sug magaalada beledweyne waxaa loo samayn doonaa wakhti cayiman waxaa kaloo rabnaa bulshada soomaaliyeed ama reer beledweyne inay nagala shaqeeyaan laba maadda maandooriyaha inay nagala shaqeeyaan goobihii ay ku arkaan inay nala soo wadaagaan si aan ugu hortagno tahay hadday arkaan tuug aabba ma laha hooyo ma lahan annaga ka jawaabayna isla daqiiqadaas waa inay nala soo wadaagaan intaa waxay ii dheer oon ku daraa bulshada reer beledweyne waxaan rabnaa magaalada beledweyne waxaan ku soo reebnay shan waddo laamaha ammaanka beledweyne ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday howlgallo lagu sugayo ammaanka iyadoo sidoo kale la xiray jidadkii badnaa ee soo geli jiray magaalada